magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan yalla kagobadii munaasabad iyo kugalan jibiyaayeen arday dhammaysadeen barashada kitaabada diiniga sida fiqiga iyo siirada nabagaana maxamed nabadgelye naxariis korshe ilaahay weela islamarkaasayna ku aflaxeen masjidka alwaxyeyn ee magaalada hargeysa munaasabada walibaa ku qeybgalay maamulka magaalada bahda walbarashada waalidiin macalimiin culimaawidiin arday marti sharaf kala onkooreentii maalinka biya ay duruusta diiniga ee sheekh shacbaan iyo sharaxay marxaladoogii homareen ardaydonga xafladeenna insha allahu ilaahay waxaan weydiisanaynaa waa bayna salaateynkii madarna waa da-aya in ilaahay ka dhiga subxaanah wa tacaala mid maqbuulo ah oo aynu ajar ku helno ilaahayna ugu dhowaano ardayda waxaan ku dardaarayaa aniga horta hadal badani ma furno waa tarxiib iyo soo dhoweyn dhammaantiin waa idin soo dhowaynayaa biaydin maftuuxa wa qalbin awsac hadal iima furno oo culimmadeennii waaweynaa iyo dakaatiradii baa joogta anuu waxaan noqonayaa saacaddaa laga bilaabo ibnulabuun waxaa la idhi ibnulabuuni laa dahrun fa yurkab walaa darcun fa yuxlab markaa culimmadaan u daynayaa mar labaadka wixii aanuno dhahaa oraanu yidhi culimmadaynu maanta insha allahu ka guntaynaa waxaanu kumida xubnooye ku qeyb galeen munaasabadii aan mahanagi maamulka madarasada iyoona ardayda ku qalanjibyaasi kala dardaarmi inuu sii wadan barashada culumta diiniga culummadu waxay caan ku tahay nashru lcilmi watadriis cilmiga inay faafiyaan oy dhigaan oy dadka kale sii gaadhsiiyaan jiilan bacda jiil jiilba jiilku ka dambeeyo facba faca u ka dambeeyo in cilmiga laysa sii gaadhsiiyo ayay caan ku yihiin cilmiga aada barateen waa xujo aada xambaarteen oo la doonayo naftiinna inaad ku dabaqdaan qiimaysaan oo aada qadarisaan makaanadii iyo mansiladii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaadhsiiyeyna aada gaadhsiisaan in cilmigiinnaasi aanu noqonin cilmi aada wakhti badan ku bixiseen juhdi badan aada geliseen haddana si yaroo fudud idinka baxay